ciidamadii puntland waa markii labaad ama saddexaad magaalooyinka teknikadii puntland teknikadii madaxweynaha ilaalinaysa a dhulkaa timi oo ummad ku xasuuqday yaryaroo aagga ka socday runtii somalilan iyo haatumo aad baanu uga wada hadalnay uguna tuuntuunsannay in nabadi ay dhacdo waxaa nooguna daraa way ahayd waxaanu iyana isla soo qaadanaa ciidamo ay khaatuma leedahay oo lagu yaqaano in la qarameeyo qarameyntana markaa wixii guud xuduudada somalilan lagu wada daafacayo ciidan qaran uu ku noqonayo waa arrin lagu hiranayo laakiin annaga taa waxaaba nagaga daran aaggaa dadku ay ku nool yihiin khaasatan xaggaa bariga ee dhulkaa dadkaas puntlandta dariska laga yahay dagaalo badan baa ka socda kuwa siyaasadeed kuwo iyagoo lagu sheegaya laakiin maamulka laftiisii ah oo cariya bayla marka ciidamada la qaramaynaya annagu waxaanu aragnay ciidamo iyaku mas-uuliyad iska saaraya xuduudkaas iyakuna dadka dhulkaa ku noola udubka iyobaa wada socda